ujeedooyin badan aan lahayn safaradeena inaan soo guulgaarno ujeedooyinka dibadda aanu aadnay wuxuu ka mid ahaa gaar ahaan ethoobiya in aan hay-ada aan ballansaneen oo in ay ka sameeyaan shaqo abuur dowla koonfur galbeed inaan lasoo kulanno sidii koonfur galbeed horumar weyn ay ugu sameyn lahaayeen hay-adahaasoo ah unido u n d b iyo hay-ado kaleo fara badan si oo barnaamijhii mashaariic fara badan laba kun iyo labaatanka oo bilaaw oo hadda january lagu jiro bilaabanaha inay ka fuliyaan mashaariic kala duwan si oo mashaariicdaasi loogu dhex helo shaqo abuur wuxuu noogu soo dhamaaday isafgarad fiican sidoo kale ujeedadeena dibadda aan la aadnay ethoobiya waxaa ka mid ah inaan la kulanno wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dalka ethoobiya waxaad ogsoontihiin ethoobiya waxay ka mid tahay dalalka federaalka ku dhaqma waxay leedahay maamul goboleedyo ujeedada anagana waxay ahayd inaan la kulanno sidii oo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ethoobiya aan oo wax badan ugu wada hadli lahayn sidii ay ula shaqeeyaan maamul goboleedyadooda iyo siyaasadda ay isticmaalaan iyo ii sheeg maxaa yeelay annaga ethoobiya isku mid federaalka isku mid ayaan ka nahay marka waxaan inaan ogaano habka ay federaalka ula shaqeeyaan iyo habka federaalka iyo ay u shaqeyso maxaa la ay ay ula shaqeeyaan hay-adaha un-ka iyo international agencies-ka iyo sidoo kale sida shaqo abuur ay u sameeyaan dalka ethoobiya waa dal baaxad badan dhalinyaro fara badanna ku nool iyo siyaasadda ay isticmaalaan shaqo abuur badan u sameeyaan